bsm illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caw uu ka bilaabmayaa aayadda lixdanaad ee suuratu اlbaqara waxaynu weli ku jiraa siyaaqii hadalkii lagaga warramayey axwaashii reer banu israa'iil iyo nebi muuse calayhi salaam wixii dhex maray qisaskii ka warramayey ayaa aynu weli ku dhex jiraa qaala allahu subxaanahu wa tacaala waid istasqىa muusa liqowmihi faqul nadrib bicasaaka alxajara fanfajarat minhu اtnata casharata cayna qad calima kulu unaasi mashrabahum kuluu washrabuu min risqi illaahi walaa tachow fi lardi mufsidiin allah waxa uu yihi tabaaraka wa tacaala waid istasqaa wadkuruu xasuusta reer banu israa'iilow id wakhtigii istasqaa uu roob doonay muusaa nebi muuse liqowmi reetolkii uu u roob dalbay macnaha uu roob doonay ee roob iyo waraab ilaahay uu weydiiyey reetolkii oo faqulnaa dabeed aanu ku nidhi nebi muuse idrib ku dhufo muusow bicasaaka ushaada ku dhufo alxajara dhagaxa oo fadaraba usoo qadar dabeedu ku dhuftay macnaha markii la amray dhagaxa inuu ushiisa ku dhufto ayuu ku dhuftay fanfajarat dabadeed markaasay ka soo burqatay minhu dhagixii itnataa casharata laba-iyo toban caynaa oo ilood laba-iyo toban ilood oo biyo durdura ah ayaa ka soo burqaday qad calima waa ogaaday markaa kullu unaasin dad waliba qolo waliba way ogaatay mashrabahum ay makaana shurbihim qolo walba halkay ka biyo cabbaysay way ogaatay wa qulnaa lahum waxaananu ku nidhi kuluu cuna kuluu cuna oo washrabuu cabba min risqi illaah ilaahay risiqiisa cuna oo cabba oo walaa tachow ha fasahaadinina fi lard arlada dhexdeedana ha fasahaadinina mufsidiina xaal atihiin kuwa wax fasahaadinaya waa ta'kiid allah waxau ihi wadkuruu xasuusta id waagii qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira u adkaysan kari mayno calaa طacaamin cunto u adkaysan mayno cuntadaasoo waaxidin keli ah cunto keliya u sabri kari mayno ee fadcu noo bari lanaa annaka rabbaka rabbigaa noo bari noo alla bari yukhrij ha noo soo saaro lanaa annaka mimaa kii xaggiisa waxa nooga soo saaro kaasoo tumbitul ardu arladu ay soo bixiso waxyaabaha arladu ay soo bixiso waxa nooga soo bixiyo ha nooga soo saaro kaa ay arladu soo bixiso oo min baqlihaa begelkeeda ah ama nabaataadka waxa weeyaan dhulka jiife ee aan jiridda ku qotonsan waa khudradda yaryar ee geedyarta aynu ahnayn geedweynta ahayn iyo waqihaa'ihaa khiyaarkeeda ama waxaa la yidhaahdaa nooc ubada u egoo aaraduba la yidhaahdo waxaa kaloo lagu fasiray sikaaru albitiikh xabxabka kiisa yaryarna waa la yidhaha qisaha khiyaarkana waa la yidhaahdaa sida muuska u dhaadheera u ege waa noocun khudaarta ka mid ah iyo wa fuumihaa toonteeda iyo wa cadasihaa misirkeeda iyo wa basalihaa basasheeda qaala waxa uu ku yidhi markaa muuse atastabdiluuna ma waxaad ku bedelanaysaan alladii kii huwa isagu adnaa hooseeyey miyaa ku bedelanaysaan biladii kii huwa isagu khayrun khayr badnaa ma kii liitee hooseeyey ayaa waxa ku bedel qaadanaysaan kii wanaagsanaa oo nimankiinni waxa weeyaan malabka cirka looga soo dejinayey hilibka shiilan ee shimbiraha lagu arsaaqay nimankii waxaasoo cuntaa alla siiyey miyaa misir iyo basal iyo toon ku bedelanaya yacni waa dad dee jaha wareersano waxa weeyaan tawfiiqda la seejiyey waxaa lagu yidhi markaa ihbiuu dega misra magaalo uun dega ama misran masar dega fa inna lakum waxaad leedihiin halkaa haddaad degtaan maa sa'altum waxaad weydiisateen ayaa leedihiin oo helaysaane alla waxau idhi waduribat waxa la yeelay calayhim korkooda adilla dullinnimo ayaa korkooda la yeelay nimanka yahuudeed ee waxa weeyaan cadhadaasi ay ku dhacday ee dhibaatadaasi iyo walmaskana faqiirnimo ayaa korkooda la dhigay wabaa-uu waxaanay la noqdeen biqadabin cadho oo min allaah alle xaggiisa ka ahaatay daalik kaa la soo sheegay ee ah dullinnimada iyo faqriga iyo cadhadaasi waaqicun wuxuu ugu dhacay biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaadeen darteed yakfuruuna kuwa ka gaalooba biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka gaalooba inay ahaadeen sababteeday taasi ugu dhacday oo wayaqtuluuna ay ahaayeen kuwa laaya annabiyiina nebiyadana bikayri lxaqi xaqdarro kuwa ku laaya ay ahaayeen daalik arrinkaa la soo sheegay ee gaalnimadaa iyo dilkaasi xaasilun waxa uu uga xasilo uu uga dhacay bimaa casow ay bisababi cisyaanihim macsiyadii ay sameeyeen sababteeda ayaa kufrigaa iyo qatligaasi uu uga dhacay wa kaanuu wa bisababi kownihim iyo ahaanshahooday ahaayeen sababteeda yactaduuna kuwa xadgudba macnaha waxa kufrigaas iyo dilkaa dulmigaa ee ambiyadu uga dhacay macsiyadii iyo xadgudubkii ay sameeyeen sababtiisa hadihi alaayaat ilaahay waxa uu kaga warramay tabaaraka wa tacaala nebi muuse inuu reetolkii nimankii reer banu israa'iil u roob doonay oo markii tiihu ku dhacay haraadkii oonku ku dhacay dhibaato badani ku dhacday ay yidhaahdeen roob noo weydii ilaahay markaasuu u roob doonay dabeed ilaahay wuxuu amray nebi muuse ushiisii inuu dhagaxa ku dhufto dhagixii ayaa waxaa ka soo burqaday labiyo toban ilood oo durdur ah waxaa la yidhi labiyo tobanka ilood waxaa looga dhigay labiyo toban jilib bay ka koobnaayeen markaasi jilib walba dee ishiisa durdurkaa aayar si sahlan iyadoon cidina aanay ku cidhiidhiyeyn ay halkaa uga cabbaan oo qad calima kullu unaasin mashrabahum waxa weeye reer walba halkii uu ka cabbeeye waa helay iyadoon cidina ku cidhiidhiyeyn halkan waxaa ka muuqata dee mucjizo weyn oo ah dhagaxa aan biyaha looga baran ushaa aan awooddaa looga baran dee markii uu ku dhuftay amar alleh biyahaasi inay ka soo boodeen waa mucjizo lagu karaameeyey laakiin mucjizadaa nebi muuse waxa weeyaan lagu karaameeyey waxa ka sii cajo badan oo ka sii weyn tii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waayo mucjiso kastoo nebi kasta la siiyo ambiyada ka mid ah waxa kasii muhiimsan oo kasii weynuun nebi moxamed wixii la siiyey oo imaamu lqurطubi kitaabkiisa aljaamic liaxkaami اlqur'aan waxa uu ku yidhi waxa uu yidhi maa warada min infijaari اlma wa nabcihi min yadi nabiyina muxamedi salى اllahu عalayhi wasalam wa bayna asaabicih acdamu fi lmucjiza waxa uu yidhi wixii soo arooray ee ah inay biyuhu ka soo burqadeen oo gacantii nebi moxamed iyo farihiisii ay biyo ka soo dhex baxeen ayaa ka mucjizo weyn tan nebi muuse waayo waxau uhi qurطubi fainaa nushaahidu lmaaa yatafajaru min alaxjaari ana alleyla waaطraafa الnahaar waayo wuxuu yidhi had iyo habeen waynu aragnaa buuraha iyo dhagaxaanta iyagoo biyo ay ka soo boodayaan wa mucjizaةu nabiyina salى اllahu عalayhi wasalama lam takun linabiyin qablu mucjizada nebi moxamed la siiyeyna nebi isaga ka horreeye lama siin id lam yakhruj ilmaau min laxmin wa damin waayo lama arag biyo dee hilib iyo dhiig dhexdood ka soo baxa ilan min bayna asaabici farihiisaasi maxay ka kooban yihiin laxm iyo waxa weyan hilib iyo dhiig soo maaha marka lama arag biyo dee hilib iyo dhiig dhexdood ka soo dhaco ka soo baxa waayo waxaa sunnada nebiga ku sugan sala allahu calayhi wasalam in isaga oo saxaabadii ay wada socdaan biyo ay waayeen wax alle waxay ku tahaaro qaataan ay ku weysaystaan dabeed nebigu weelii keena buu yidhi weelkii intuu gacanta geliyey ayaa fajacala almaau yanbucu min bayni asaabicih weelkii madhnaa ayaa mucjizada iyo karaamada ilaahay nebi maxamed ku karaameeye waxaa dhacay in farihiisa dhexdoodii biyihii ay ka soo burqadeen ay wax alla wixii dad meesha joogay ku filaadeen waa mucjiza marka calaa kullin waa mucjizo dhagaxan inay biyo ka soo boodaan laakiin waxa ka sii weyn dee fara iyo gacan waxa weeyaan bani aadan biyo inay ka soo boodaan waxaa kaloo laga qaadanayaa waxa weeyaan asbaabta oo ilaahay wuxuu awoodaa biduuni asbaab shayga inuu sameeyo ama uu keeno ilaahay wuxuu karayey nebi muuse isagoon dhagaxba waxba ku dhufan dee inay biyo halkaa bannaanka uga soo boodaan soo maaha laakiin waxaa loo yidhi ushaada qaadoo dhagaxaa ku dhufa waa akhduul asbaab iyadoo alla la tala saaranayo haddana sababtii in la sameeyo waxaa la mid a falqulbaxri waid faraqnaa bikum lbaxra yacnii baddii la kala dhambalay ee usha ku dhufa la yidhi ilaahay wuu awooday ul isagoon ku dhufan badda inuu kala joojiyo laba dhinac u kala dhaqaajiyo laakiin usha waxaa loogu dhufanaya waa akhdu asbaab waxaa ka mid a maryama alayha asalaam markii waxa weeyaan ay ku jirtay marxalat lmakhaad ee waxa weeyaan fooshii ruux dumar ah oo xaaladii foosha ku jirta oo jilicsan haddana ilaahay muxuu ku yidhi wahuzii ilayki bijidci naklati tusaaqit calayki rutaban janiya gee timireedka aada hoos joogto jiridiisa yaro lul oo dhaqaaji timir ruaba ayaa kaaga soo daadana ilaahay waa awoodaa inay iska soo daadato laakiin waa sababun ilan waaba ruux dumaroo foolanayso tamar iyo awood ma leh laakiin haddana sababta samee baa la yidhi wahuzii ilayki marka halkaa waxaa laga qaadanayaa sharciga inaanay isdiideyn altawakulu cala allah maca alahdi bilasbaab iyadoo alla la tala saaranayo oo ilaahay arinka loo dhiibanayo haddana sababtii in la sameeyo oo ilaahay baa yidhi famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi arsaaqadda cunun lama odhan maxaa laga hormariyey horta arlada dhinacyadeeda socda oo dhaqaaqa oo dhaqaaq sameeya alxaraka baraka laakiin de haddaad fadhiisato xagla laaban xoole kuma yimaadaan qadxi iyo dhaawac iyo ceebayn baanay ku tahay shareecada inaad intaad meel fadhiisato tidhaahda ilaahay baan tala saarto way imanaysaa waayo de asamaau laa tumtiru dahaban walaa fida samada dee dahab iyo dhaman midna kama soo daato ruuxu waa inuu dhaqaaq u shaqaysto hadiga nebiguna sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ahaa iyo asxaabtiisu kuwa asbaabta iyo shaqada iyo acmaasha ku quma oon meel fadhiisan oo de in allaha calaa kulli shayin qadiir laakiin waxaa laynagu addoonsaday dhaqdhaqaaqa iyo asbaabtaa si ilaahay markaa ta'hiirkii iyo saamayntii u geliyo marka musabibul asbaab ka asbaabtan raadaynta dhexdeeda yeelee awoodda leh waa allah laakiin adiga waxaa lagu yidhi sababtii samee ilaahayna waa kuu fududaynaya waid qultum yaa muusa lan nasbira calaa طacaamin waaxidin waxay ka turjumaysaa nimankaas reer banu israa'iil canaadka iyo madaxadaygay lahaayeen waayo nimankii ilaahay ugu nicmeeyey waxaad ogtihiin ayna soo maray almanu wasalwa iyo nicamka la midka ah ayaa nicmadii intay hayn kari waayeen waxay yidhahdeen basal iyo toonna ugu bedel yacni waa dee dad tawfiiqda la seejinayo bal niman malab samada looga soo dejinayo malab cireed oo hilib shimbireedoo shiilan oonay ku taabin la odhanaya aayar qaatoo gurtoo cuna ayaa yidhi may taa waanu xajin kari weyn oo uma adkaysan karna eh waxaan khudaartan noogu bedel baqlihaa albaqal yacni waxa weeyaan albuquul waxay culimmadu ku fasireen nabaataadka khudaarta dhulka ka soo baxda ta aynu idhaahna waa geedyarta ee dhulka goglanta ee aan jirid ay ku joogsato aan lahayn sida geedweynta waxyaabaha basasha waxa weeyaan tamaandhada salladhka dabacasaha waxyaabaha la midka ah ee dhulka isgogla ee jirid ay ku qotonsadaan aan lahayn ayaa la ydhaha buquul laakiin waxaa ka caamsan jinsu nabaataad nabaataadkaa dhulka ka soo baxaya khudaartaa yaryar ee dhulka goglamaysa ama jiifta qisahana waxaa lagu fasiray saynu hore usoo tilmaanay noocyo dhowraho khiyaarka waa la yidhi waxaa kaloo lagu fasiray sikaaru lbitiiq baalkan xabxabka noociisa yaryarna qisaha waa lagu fasiray kaaradubaha lagu fasiray waxa weeyaan waa waa qisaha wa fuumiha wa cadasiha wa basalihaa iyadu waxa weeyaan waa macruufo dee waa toontii iyo basashii iyo masirkii iyo cadaska waxa kaloo sarreenkana waa lagu ilaaqay baqliga dadka qaarkoodna begelka ayay u yaqaanaan waa dee ereygii carabiga aha la soomaaliyeeyey un waayo waxyaabo fara badan erey bixi soomaaliya dadkeenna uma adeegsadaan oo begelkana waa lagu idlaaqaa culimmadu waa ku fasiraan calaa kullin hadalkan nimankan reer banu israa'iil waxaa ka cad dee canaadka iyo madaxadayga iyo sida nicmada ilaahay aanay u garanayna aanay uga garaabayn ee tawfiiqda loo seejiyey dabeed nebi muuse waxa uu ku yidhi atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr ma waxaan liitee hooseeya ayaa ku beddelanaysaan wixii wanaagsanaa biladii huwa khayr waatii ina soo martay ba'du maxay gashaa almatruuk ka laga tegayo markaa kii laga tegaya gasho dee biladii huwa khayr oo nicmooyinkii hore ah waxaa lagu yidhi markaa haddaad sidaa doonteen waa helaysaane dega misran misran ama waa la macrifaa laga dhigayaa oo masartii la yaqaanay marka iyadoo caalamiya cujma ku jirta maxaa maalansarif looga dhigi waaye waa khifada ay fududahay oo waa lisukuuni lwasat sida luud oo kale maadaama bartanka ay ka reeban tahay waa layska tasriifiyo misran waa marka macrifo laga dhiga masartii la yaqaanay haddii la nakireeyana waxa weeyaan waa uun meel ama magaalo uun magaalooyinka ka mid ah dega ayay noqonaysa magaalo uun magaalooyinka ka mid ah meeshay doonta ha noqotee oo wax idinka bixi karaan bal dega misran beladan min albuldaan degaan degaanada ka midun bay noqon hadii la nakireeyo waxaa ilaahay tilmaamay nimankaas in lagu salliday dulli iyo faqiirnimo iyo cadho waana nimanka yahuudeed meel ay joogaanba ta ka muuqata weligood faqri iyo baahi iyo werwer iyo cadho ilaahay bay qabaan biqadabin waa nakiro tankiirka maqaasida wax loo nakireeyana waxaa ka mid ah atafkiim weynayn shayga la weynaynayo marka macnuhu waxa weeye cadho weyn oo alle xaggiisa ka ahaatay la noqdeen oo ku dhacday waxaa la tilmaamay waxay waxaa ku kasbadeen inay ahayd aayaadkay ka kufriyayaan iyo ambiyada xaqdarrada ay ku laynayaan oo ambiyada ma xaq baa lagu laayaa may dil kastoo nebi la dilaa waa xaqdarro soo maaha marka bikayri lxaqi maxaa loogu qayday maaha qayd ixtiraaziya oo laga soo saaraya oo laleeyahay mid xaqaa jira laakiin waa uun waxa weeyaan libayaan alwaaqic fii nafsi اlamr yani xaqiiqada dilka ambiyadu inuu xaqdarro yahay unbaa lasii caddaynaya oo waa sifo kaashifa oo kale una sida waan tushrikuu biاllahi maa lam yunazil bihi sulطaana ilan shirkiga ilaahay ma mid xujalaa jira mid walba waa bilaa xujo haddana maa lam yunazil bihi sulطaana waa waa lasii caddeeyuno waa waa kashfi uun waxaa la caddeeyey dalika bima casow wakanuu yactaduun in waxa weeyaan dilkaas iyo kufrigaas iyo dhibaatadaasi inay ugu dhacdoy u xasishay dee macsiyadii iyo xadgudubkii ay samaynayeen sababteeda macnuhuna waxa uu yahay yacni ruuxu hadduu caadaysto cisyaan iyo xadgudub waxaa laga yaabaa haddaanu ilaahay u toobad keenin dee kufri iyo gaalnimo inay geyeysiiso arrintaasi oy sabab ugu noqoto waayo almacaasi bariid lkufri waa macaasidan oo isbiirsatay unbaa gaalnimo lagu gaadhaa ciyaadan billaah alla waxa uhi waid istasqaa muusa liqowmih wadkuruu xasuusta id wakhtigii istasqaa uu waraab dalbe ama uu roob doonay muusa nebi muuse liqowmih reetolkii uu u roob doonay oo faqulnaa dabeed aanu ku nidhi idrib ku dhufo muusow bicasaaka ushaada alxajara dhagaxa ku dhufo oo fadaraba uu ku dhuftay uu soo qadar ilan markaasi biyuhu soo boodayaan markuu ku dhufta kadib marka waxaa muqadarood keenaysaa oo fadaraba dabeed uu ku dhuftay dhagixii ushii oo fanfajarad dabeed ay ka soo burqatay minhu dhagixii inataa cashrata labi-iyo toban caynan oo ilood yacni labiyo toban ilood ay ka soo burqadeen oo labiyo tobankoodii jilib ay ka kala cabayaan allah waxau yidhi markaa qad calima waa ogaadeen kullu unaasin dad walba qolo wal oo ka mida labiyo tobankii jilib waa ogaadeen mashrabahum makaana shurbihim meeshii ay ka cabayeen qolo walba waa ogaadeen wa qulnaa lahum waxaanaanu ku nidhi kuluu cuna oo washrabuu caba min risqi illaah allah risiqiisa ka cunoo ka caba oo walaa tactawaa fasahaadinina fi lardi arlada mufsidiina xaal atiin kuwa wax fasahaadinaya wadkuruu xusuusta id waagii qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira u sabri mayno calaa طacaamin cunto cuntadaasoo waaxidin keliya ee fadcu noo bari lanaa annaka rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij ha noo soo saaree lanaa annaka mimaa kii xaggiisa waxa nooga soo saaro kaasoo tunbitu ay soo bixiso alardu arladu waxay arladu soo saarto wax ka mida ha noo soo bixiyee rabbigaa noo bari waxaa halkaa laga fahmayaa canaadkooda waxa raacsan nooc idibdaro ah oo xataa may odhan fadculanaa rabbana isagay u nisbeeyeenoo rabbigaa noo bari may odhan fadculanaa rabbana rabbigeen inoo wada bari markaa nooc yani cadamuladab edab la-aana ka muuqatay iyo madaxadayg iyo canaad markaa waxay yidhahdeen rabbigaa noo bari yukhrij lanaa mima tunbitu lardu ha noo soo bixiyo waxyaabahay arladu soo saarto wax ka mid ah kaasoo ah min baqlihaa yacni begelkeeda ama nabaataadka khudaartaa dhulka jiibsada ee aan jiridda qotonto lahayn khudaartaa wax ka mid a ha noo soo saaro iyo wa qihaa'ihaa khiyaarkeeda ha noo soo saaro ama xababka noociisaa yaryar iyo wa fuumihaa toonteeda ha noo soo saaro iyo wa cadasihaa misirkeeda ama sareenkeeda iyo wa basalihaa basasheeda ha noo soo saare qaala waxa uu ku yidhi markaa muuse atastabdiluuna ma waxaad ku bedelanaysaan alladii kii huwa isagu adnaa hooseeye liitay miyaa ku bedelanaysaan biladii kii huwa isagu khayrun khayrka badnaa ma kii khayrka badnaa ee wanaagsanaa ee sarreeyey ee alla idinku nicmeeyey ayaa waxaan siisanaysaan oo ku bedel qaadanaysaan ihbituu haddaba dega misra magaalo un magaalooyinka ka mida dega waa nakiro ama misran masartii la yaqaanay dega fa ina lakum markaa waxaad leedihiin maa sa'altum wixii aad alla weydiisateen waa helaysaane dega waduribad waxaa la yeelay calayhim korkooda waxaa la yeelay adillatu dullinimo iyo walmaskana miskiinnimo ayaa la yeelay wabaau yacni faqiirnimo iyo baahi wabaau waxaanay la noqdeen biqadabin cadho ayay la noqdeen cadhadaa weyn oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay daalik dullinimadaa iyo faqiirnimadaa iyo cadhadaa ku habsatay waaqicun waxay ugu dhacday biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaadeen sababteeday ugu dhacday yakfuruuna kuwa ka gaalooba biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa kuwa ka gaalooba inay ahaayeen darteed ayaa sidaasi ugu dhacday oo wayaqtuluuna ay ahaayeen kuwa laaya annabiyiina nebiyadii ilaahayna laaya shucayb iyo zakariye iyo yaxye iyobaa la tilmaamay bikayri alxaqi xaqdarro kuwa ku laaya ay ahaayeen ama waawuljamaacaha yaqtuluunadana waad ka xaalayn kartaa oo bikayri lxaqi xaqdarro xaal ay ku dheehan yihiin qatalada qaatiliintaee laysay ama bikayri lxaqi ay ku leynayeen xaqdarro dil kastaa oo nebi la dilaana waa xaqdarre eh waa lasii caddaynayaa uun ee ixtiraas kuma jira meesha allah waxau ihi daalik gaalnimadaa iyo dilkaa ambiyada ay leynayeen xaasilun waxa uu ku xasiloo ku dhacay bimaa casow bisababi cisyaanihim cisyaanka ay alla caasiyeen sababteeday ku dhacday wa kaanuu iyo wa bisababi kownihim ahaanshahay ahaadeen sababteeday ku dhacday yactaduuna kuwa xadgudba ay ahaayeen oo dabarka goosto xuduuddii sharciga dhowri waayey ina aladiina aamanuu waladiina haaduu wاnnasaara wالsaabi'iina man aamana biاllahi wاlyowmi اlآakhiri wacamila صaalixan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun halkanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa oo maqsadka ugu weyn uu yahay alslu lmunji huwa aliimaan walcamalu الsaalix la nasab wala lxasab asalka insaanka badbaadinaya waa iimaan iyo camal saalixa inuu sameeyo laakiin maaha halkuu ka soo jeedo iyo cidduu u abtirsanayo iyo waxa uu sheeganayo abadan waxaa la sheegay aqsaamtii dadka munaafiqiintii yahuuddii kiristankii saabi'iintii oo ah kuwa waxa weeyaan diintii la yaqaanay intay ka baxaan diin kala gala ama ha ka baxaan diin xaqoo tu baadila ha galaan ama tu baadila inay ka intay ka baxaan tu xaqa ha galaan asaabi waxaa la yidhaahdaa uun wixii laysla yaqaanay qofka intuu ka baxa diin kala gala marka dawaa'ifkaasoo dhan markii la tilmaamay waxaa la caddeeyey cidda ka badbaadaysa cid keliya inay tahay oo ayaa man aamana billaahi walyowmi alaakhiri wa camila saalixa idan khulaasada iyo gunaanadka aayaddaasi waa maxay waxa lagu badbaadaa waa iimaan iyo camal saalixa maaha nasab iyo xasab iyo maal iyo madaxtinimo midna ma aha alla waxa uhi in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey waxaa lagu fasiray kuwa munaafiqiinta afka baarkiisa ka rumeeyey iyo wladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo wnasaara kuwii kiristanka ahaa iyo wsaabi'iina kuwii diin intay ka baxeen diin kala galay man ruuxa aamano rumeeya oo minhum kuwaa ka mid ah dhammaantood waa laysku wada qaadee man aamana cidda kuwaa ka mid ee rumaysa bilaahi alla rumaysa iyo walyowmi alaakhiri maalinta u dambayseen maalini ka dambayn oo wa camila samaysa saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsanna samaysa hee falahum waa khabarkii manta mantaa mawsuulka ee cumuumka ah khabarkeedii falahum waxay leeyihiin kuwaasi ajruhum abaalkoodii bay leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisaanay ku leeyihiin waalcindiyatu tadullu calaa sharafihim cindiyadaasi waxay tilmaamaysaa sharafta iyo culuwulmaqaamka ilaahay agtiisa nin wax ku yeeshay dee nin sokeeye ma aho ma sahlana walaa khawfan cabsiina may ahaanin calayhim korkooda waxa ka horeeye mustaqbalkee umuurta aakhira ay ka baqanayaan walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonayo oo wax soo dhaafoo tegay kuwa ka murugoonayana ma aha waxaa laga anfiyey yani khawfu lmustaqbal wa xusnu lmaadi wax tegayna ka murugoon maayaan wax soo socdana ka baqan maayaan oo ammaan baa alla siiyey tabaaraka wa tacaala allah waxa u ihi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wnasaara kuwa kiristanka ah iyo wasaabi'iina kuwa diintoodii intay ka baxeen diin kala galay waxaa kaloo lagu fasiray niman xunafo la odhan jiray oo bixtada nebiga horteed muwaxidiin ahaa oo milatu ibraahim ku sugnaayo iyagu shirkiga aan ku dhicin ilaa intuu nebi maxamed ka imanayey saabiin waa lagu waa lagu tilmaamay waxaa kaloo lagu tilmaamay qolooyin waxa weeyaan cabadat lmalaaikati wanujuum xidigaha iyo malaaigta caabudi jirtay yacni tii lagu macneeyaba waa ciddii uun diin ka baxdee diin kala gashay saabi haddaba alla waxa yihi kuwaasoo dhan dawaaifkaa markii la sheegay man axadka aamana rumeeye bilaahi alla rumeeye iyo walyowmi maalintii alaakhiri ee u dambaysay oo minhum kuwaa ka mid ah kuwaa lasoo sheegay cidda alle iyo maalinta dambe rumaysa oo wa camila sameeya camalan saalixan camal wanaagsanna sameeya falahum kuwaasi waxay leeyihiin ajruhum abaalkoodii cinda rabbihim rabbigood agtiisay ku leeyihiin walaa khawfun cabsiina may ahaanin calayhim korkooda walaa hum manay ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoonaya manta waad arkaysaayo in badan bay deena soo maraysaa waa mawsuulkii mushtaraga ahaa ee mufrad iyo furuucdiisaba ku dhacay majmuuc iyo musanaba marka maadaama uu caam yahay xagga macnaha dee marna damiir mufrada u noqonaya marna damiir jamaca oo man aamana huwa manku wa camila huwa manku haddana falahum waa mankii cinda rabbihim waa mankii walaa khawfun calayhim walaa hum marka dee bictibaari lafdi marka lafdiga man la fiiriyo oo yani xagga lafdiga mufradka ah damiir mufrada u noqonaya marka xagga macnaha la fiiriyo cumuum uu faa'iideynayo jamacu ka yahayna damiir jamaca uu noqonaya marka had iyo jeer way nagu soo noqnoqone mufradkana waxaad tidhahdaa waa bictibaari lafdi jamacana waxaad tidhahdaa bictibaari lmacnaa alla waxa uhi waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fowqakum utuura khuduu maa aataynaakum biquwa wadkuruu maa fiihi lacalakum tattaquun uma tawalaytum min bacdi dalik flowlaa fadl اllahi عalaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin ilaa aakhiri اlaayaat aayaadkanna ilaahay waxa uu kaga warramayaa arrimo dhowra oo muhim ah arrinta ugu horeysaa waxa weeyi wujuubu اlwafaa'i biاlcuhuudi wاlmawaahiiq inay waajib tahay ballamaha iyo wucuudda in la oofiyo oo aan la burin oon sidii reer banu israa'iil la noqon ilan waa sifa xun oo lagu ceebeynayo oo lagu canaananaye intay wax ballan qaadan haddana ay ka baxaan waxaa kaloo aayaadka laga fahmayaa oo ku jira yajibu akhdu axkaami sharci biquwatin wa xasmin khuduu maa aataynaakum biquwa waayo iyaga ha lagula hadlayo laakiin waa caam oo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab marka waxaa laga qaadanayaa inay waajib tahay axkaamta shariicada in si dadaal iyo karti iyo awood iyo firfircooni leh in lagu qaato oo si caajisoo taag daran oo daciifa aan diinta loo qaadan laakiin si qawiya loo qaato oo nashaad iyo firfircooni leh khuduu maa aataynaakum biquwa waxaa kaloo aayaadkan laga fahmayaa oo ku jira qabaaixu lyahuud wa ciqaabuhum اdunyawiy bacda imhaal illaahi lahum fadaaixdii iyo foolxumooyinkay sameeyeen nimanka yahuud iyo adduunyada in cuquubo loogu soo dedejiyo caajila aakhiraba intaanay gaadhin markii loo kaadiyey ee loo seeto dheereeyey ay waxba ku qaadan waayeen cuquubo deg dega in loo soo dedejiyey oo taasi waxa ay tahay markii lagu yidhi maalinta sabtida cibaado u banbaxo yani u gacan banaanaada shaqooyinkana iska joojiya waxbana ha ugaarhsanina maalintaa kalluunka markii sidaa lagu yidhi ayaa waxaa lagu imtixaamay ile mararka qaarkood waxaa lagu imtixaamayaa wax fartaadu gaadhasoo kuu dhow inaad iska dhowrto iimaankaagaa la eegaya kalluunkii toddobaadka inta kaloo dhanna way waayaanoo way ku adkaataaba siday u helaan maalintaa sabtidana badda dusheeduu iska sabaynayaa iyo meel walba wuu uu soo buuxsamay dabeed xeelad bay sameeyeen xaaraantii ay u xeeladaystaan oo waxay yidhaahdeen dee waa tan oo sabtidii waa laynoo diiday ugaarhsigii kalluunkiina waa kan oo waa kan sabaynayo oo maalmaha kale lamaba arkayo aynu xeelad samayno oo sabtida aynu dabinnada iyo shabaagta iyo shabakadaha lagu qabanayo aynu sabtida sii dhiganno si uu u galo yaynaan qaadanin oo inaan la bixin sabtida laakiin isagoo kasii buuxsamay dabinadii loo dhigay dee waxa weeyaan axaddana aynu guranno ama maalinta ku xigta marka waa xeelad sabtidii bay dabeen oo ay xidheen axaddiina way guranayaan marka xeeladdaa markay sameeyeen iyo foolxumadaa ay xaaraantii u xeeladaysteen dee waa lagu ciqaabay oo waa taa lagu yidhi kuunuu qiradatan khaasi'iin soo amarkii alle maydaan ilaalin waayin daayeero dulaysan haddaba noqda daayeero ayay daayeero dulaysan ayaa ay noqdeen oo lagu ciqaabay marka waa foolxumooyinkoodii waxaa kaloo laga qaadanayaa aayaadkan xurmat اlاxtiyaal liibaaxati اlmuxaram wa suuءu caaqibati اlmuxtaaliina almuctadiin inay xaaraan tahay shay hadduu sharcigu xarimo in loo xeeladaysto meel kale looga soo wareego iyo cidhib xumada ku dhacaysa ruuxa shaygii xaaraanta ahaa u xeeladaystee meel kale uga soo wareega waayo waa caadadii yahuudeed oo ciqaab buu ku mudanaya adduunkana barake ka heli maayo saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiidu cumar inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam qaatala allahu lyahuud ina allaha caza wajalla lama xarama calayhim ashuxuum jamaluuha uma baacuuha faakaluu ahmaanaha waina allaha idaa xarama shay-an xarama hamanah rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ilaahay ha nacdalo nimankii yahuudeed caday qabeen iyo nacdal eh ilaahay markuu ka xarimay xaydhii iyo shuxuumtii ayaa ay dhalaaliyeen xaydhii waxay isleeyihiin maadadii ay ahayd bedelo oo dee nooc kale ka dhiga waa dhalaaliyeen dabeed way iibgeeyeenoo waa iibiyeen lacagtay ka heleen iyo qiimihiina way cuneen ilaahayna shay markuu xarimo qiimihiisana waa xarimaa oo dee khamradu waa xaaraanoo cabbi maayo haddana waan ka shaqaysanayaa dee ma bannaana in allaha idaa xarama shay-an xarama amanahu marka calaa kullin dabeecaddaa ah shay alla xarimay in loo xeeladaystaa waa dabeecad yahuudeed cuquubaana lagu mudanayaa adduunyadana barako ku heli maysid oo haddaad istidhaahda xaaraan u xeeladayso shay ribo ahaa haddaad istidhaahda meel kale u soo mar bilaa barakunbuu kugu noqonaya waxaa doontoo shilin lacagtaa doonto hel laakiin hadhow yani xoolahaaga iyo maalkaad ka hesho waad kusii ololasaa una waad ku gubanaysaa ee ku qaboobi mayse waayo dee waa xaaraan nimankan markaa loo diiday ugaarsiga maalintaa sabtida saddex qolay u qaybsameen sida ilaahay qur-aanka ku tilmaamay qolo iyadu xaaraantii u xeeladaysato dee xumihii samaysay iyo qolo u diidaysa kuwa xumaha samaynayo walahaa warka daaya iyo qolo iska aamustoo tidhi kuwan in la waaniye inaan la waanin waa isugu mid ilaahay markaa saddexdii qoloba waa tilmaamay oo laba qolona wuu caddeeyey qolona waa laga aamuso xaalkeeda lama caddayn laakiin culimmadu waxay rajaxeen inay iyaguna nabad galeen allah waxa uu yidhi waid qaalat ummatu minhum lima taciduuna qowman illaahu muhlikum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun waxaad xustaa wakhti ay tidhi ummad kuwaa ka mida nimanka yahuudeed lima taciduuna qowman illaahu muhlikum aw mucadibuhum cadaaban shadiida maxaad ka waaninaysaan qolo ilaahay uu halaagayo ama cadaab daran uu cadaabayo macnaha qoladii ka aamustaa qoladii waaninasay hadalkan ku leh oo le qoladani waa halaagsamayaan maxay iskaga daalinaysaan qaaluu macdiratan ilaa rabbikum waxay yidhaahdeen qoladii waaninaysa ee wanaagga faraysa xumahana u diidaysa waxaanu u waaninaynaa macdiratan ilaa rabbikum cudurdaarasho rabbigiin xaggiisa aanu u cudurdaaranano iyo walacallahum yattaquun iyo iyadoo laga rajo qabo dee waaba intaasu ilaahay ka baqaanoo soo noqdaan ilan lagama quusto qofka eh aayadda markaas aayaadka ka dambeeya waxaa alla u caddeeyey in kuwii lab- la halaagay kuwii xumaha sameeyey kuwii wanaagga diidayey ee lahaa warka joogana la badbaadiyey wa anjayna aladiina yanhawna can isuu wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin bayiisin bima kaanuu yafsuquun laakiin qoladii lahayd maxaad iskaga daalinaysaan ee xumaha aan samayn kuwa samaynayana aan u diidin arrinkoodii waa laga aamusa laakiin culimmadu waxay idhahdeen maadaama aanay xumaha samayn kuwanna ay ku diidanaayeen oonay ogolayn oonay raalli ka ahayn laakiin ay ka quusteen uun iyagana sida xoogga badan waa badbaadeen alla waxaa ihi wadkuruu xusa id waagii akhadnaa aanu qaadnay miihaaqakum ballantiinna maxaanu ballan idinkaga qaadnay kitaabkii towraad ahaa inaad ku toosnaataan oo idanka baydhin oo warafacnaa aanu kor u qaadnay fowqakum idinka dushiinna atuura buurtii tuur la odhan jiray tuuru saynaa aanu korkiinna yeelay oo buurta gebigeediiba inta la soo rujiyey dushooda la soo saaray si ay u cabsoodaan oo waqulnaa lakum aanu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay kitaabkii towraadahaa ku yaalay qaata oo biquwa xoog iyo awood iyo karti iyo firfircooni ku qaata oo wadkuruu xusa maa fiihi kitaabkaa towraadaha wixii ku yaalay xusa oo ku camal faloo ku dhaqma lacallakum tattaquun ay likay tattaquu si aad alla uga baqdaan oo waxa weeyaan amarkiisa u qaadataan nahyigiisana uga tagtaan uma tawallaytum dabeed aad jeedsateen min bacdi daalik miihaaqaa iyo ballantaa laydinka qaaday dabadeed aad jeedsateen miihaaqna waxaa la yidhaahdaa alcahdu almu'akadu bilaymaan ballanta lagu akiday ee lagu adkeeyey dhaar ballantaa dhaarta lagu adkeeyey dabadeed aada iska jeedsateen allah waxau ihi falowlaa fadlullaahi ilaahay deeqdiisa iyo galladiisu haddaanay ahaanin calaykum korkiina uu idinku galladaystay mawjuuda mid jirta oo xaadir ah iyo wa raxmatuhu alla naxariistiisu haddii aanay jiri lahayn hee la kuntum waxaa ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray baa ka mid noqon lahaydeen alla waxau ihi walaqad calimtum laamtaa waxaa la ydhaha waa muwaaatun lilqasam dhaar ayaa loo gogol dhigay oo macnaha waxay ka dhigan tahay lawallaahi wallaahi laqad calimtum dhab ahaantii waa ogaateen oo waa garanayseen aladiina kuwii ictadow xadgudbay oo minkum idinka idinka mid ahaa fi sabti maalintii sabtida maalintaa sabtida kuwii layidhi ha ugaadhsanina ee xadgudbee ugaadhsaday wallee waa garanaysaan oo idinkama qarsoona oo faqulnaa dabeed aanu ku nidhi lahum iyaga kuwaa xadgudbay kuunuu ahaada qiradatan daayeero khaasi'iina dulloobay ahaada oo fajacalnaahaa dabeed aanu ka yeelnay cuquubadii haada waxaad u celisaa cuquubada nimankan ku dhacday ee siyaaqa hadalka laga fahmayo fajacalnaahaa waxaanu ka yeelnay cuquubadii nimankaa heshay nakaalan cibro ayaanu ka yeelnay wax lagu waana qaato lagu cibro qaato limaa bayna yadayhaa wixii horteeda ahaaday waxaanu uga yeelnay cibra iyo wamaa khalfaha wixii ka dambeeyeyba wa mawcidatan waana ayaanu ka yeelnay dhacdadaasi lilmuttaqiina kuwa alla ka baqana waana ay ku waana qaataan baanu uga yeelnay ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan reer banu israa'iil waxa uu ku amray inay ballantii ilaaliyaan oo oofiyaan oo kitaabkii towraad ahaana ku toosnaadaan waxaa lagu cabsigeliyey arrin xisi ay arkayaanoo maxsuus oo u muuqata oo buurtaa dhan ee duhur inta la soo rujiyaa madaxooga dushooda lasoo dhigay oo la yidhi waxaanu idin siinay qaata waa takhwiif iyo aayad lagu cabsi gelinaayo laakiin intay yidhaahdeen waa yahay ayay haddana ka baydheen oo ka baxeen ilaahay waxa uu tilmaamay markii ay jeedsadeen ee ballantii ka baxeen haddana haddaan ilaahay deeqdiisa iyo raxmaddiisu aanay jiri lahayn inay khasaari lahaayeen macnuhu waxa uu yahay waxaa la yidhi fadlullah waa tawfiiquhum litawba wa raxmatuhuna waa qabuulu tawba yacnii haddaanu ilaahay towbada waafajin lahayn kuwooda hagaagsan ee toobad keenay oo aanu towbadaa ka aqbali lahayn dee way khasaari lahaayeen allah waxa uu tilmaamay markaa kuwii laakiin xadgudbay ee iyagu amarka alla diiday ee sidaa ku badheedha ku madax adaygay adduunkaa cuquubo loogu soo dadejiyey oo waxaa laga dhigay abuurkoodii in la bedelay oo laga dhigay daayeero dulaysan ilaahay waxaan u tilmaamay cuquubadaa inuu ka yeelay wax lagu cibro qaato oo limaa bayna yadayha waa dadkii goobjoogga ahaa wamaa khalfahaana waa umamkii iyo dadkii iyaga dabadood yimid oo macnaha cuquubadaa iyo dhacdadaa ku dhacday waxa laga dhigay mid ay ku cibro qaataan kuwii markaa goobjoogga ahaa iyo kuwii iyaga dabadood yimidba waayo dee dhacdooyinka iyo cuquubaadka laynooga warramayaa waxay waano iyo cibro u yihiin cid kastoo dabadood timaada wasaciidu man wucida bikayri qofka guulaystana waa ka kayrkii lagu waaniye ku wax qaata ee halkuu kayrkii ku dhacay isagu aan ku dhicin ee ka baydha alla waxau ihi wadkuruu xusa id waagii akhadnaa aanu qaadnay miihaaqakum ballantiinnii aanu idinkaga yani ballantiinnii ahayd towraad inaa ku camal fashaan ballanta aanu idinka qaadnay oo warafacnaa aanu kor u qaadnay aanu kor yeelay dheh fowqakum idinka dushiinna adtuura buurtii tuur la odhan jiray korkiinna aanu yeello intaanu soo fujinnay aanu idinka korkiinna yeelay oo waqulnaa lakum aanu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay oo towraad wixii ku yaallay ah biquwa awood iyo dadaal iyo firfircooni ku qaata oo wadkuruu xusa oo ku camal fala maa fiihi kitaabkaa wixii ku sugnaana lacallakum tattaquuna si aad ilaahay uga baqdaa uma tawalaytum dabeed waad jeedsateen min bacdi daalik intaa dabadeed waad jeedsateen ballantaa adagii dhaarta lagu adkeeyey intii laydinka qaaday eed ballan qaadeen dabadeed haddana waad jeedsateen haddaba falowlaa fadlullaahi ilaahay deeqdiisu haddaanay ahaan lahayn calaykum korkiinna uu idinku galladaystay mawjuudatun mid joogto oo jirta haddaanay ahayn iyo waraxmatuhu naxariista alla uu idiin naxariistay deeqda alla idinku galladaystay korkiinna iyo naxariista alla idiin naxariistay haddaanay jiri lahayn la kuntum waxay ahaan lahaydeen min alkhaasiriin kuwa khasaaray ayaa ka mid noqon lahaydeen alla waxau ihi walaqad calimtum walaqad la wallaahi laqad calimtum wallaahi laqad calimtum dhab ahaan baad ogaateen calimadanna waa bimacnaa carafadii halka mafcuul qaadanaysay ee calimadii labada mafcuul ma aha waa bimacnaa caraftum waa garateen sida xaqiiqadu ay tahay aladiina kuwii ictadow xadgudbay oo minkum idinka idin ka mid ahaa fi sabti maalintii sabtida dhexdeeda kuwii xadgudbay ee ugaadhii loo diiday waxa weeyaan sameeye ugaadhsaday waa ogtihiin oo faqulnaa dabeed aanu ku nidhi lahum iyaga kuunuu ahaada qiradatan daayeera ahaada khaasiiina dulloobay oo fajacalnaahaa haa oo cuquubadii ama dhacdadaa ku dhacday ah dabeed aanu ka yeelay cuquubadaa nakaalan mid lagu cibro qaato aanu ka yeelay limaa bayna yadayhaa cuquubadaa horteeda wixii ahaadee goobjoogga ahaa aanu cibro uga yeelay dadkii xilligaa joogay iyo wamaa khalfaha wixii dhacdada ama cadaabkaa gadaasheeda ahaaday ee ka dambeeyena aanu cibro uga dhignay oo umamkii ka dambeeyena mid ay wax ku qaataan aanu ka yeelay wa mawcidatan iyo waano ayaanu ka yeelay lilmuttaqiina kuwa alla ka baqdana waxaanu uga yeelay waano ay wax ku qaataan allah waxau ihi waid qaala muusa liqowmihi ina allaha yaamurakum an tadbaxuu baqara wadkuruu xusuusta id waagii qaala muusa nebi muuse uu ku yidhi liqowmihi reetolkii ina allaha alle ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhidunaa ma waxaad naga yeelanaysaa huzuwa ay mahzuwan bih ma kuwo lagu dheeldheelayo waa master bimacna ismi lmafcuul mahzuwan kuwa lagu dheeldheelaya miyaa naga dhiganaysaa qaala waxa uu ku yidhi acuudu billaah ilaahay ayaan ka magan gelayaa an akuuna inaan ka mid ahaado min aljaahiliin kuwa waxmagaratada ah qaaluu waxay yidhaahdeen udcu haddaba noo bari lanaa annaka rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha noo caddeeyo ee lanaa annaka maa hiya maxay tahay yacni sacani muxuu yahay qaala waxa uu ku yidhi muuse innahu alla yaquulu waxa uu idin leeyahay innahaa baqaradaasi ama sacaasi baqaratun sac weeyi sacaasoo laa faaridun mid gaboobay oo da-a aan ahayn walaa bikrun qaalin yar oo curdinana aan ahayn cawaanun oo u dhaxaysa bayna daalika intaa lasoo sheegay u dhaxayso oo dhexdhexaad ah ee fafcaluu yeela maa tu'maruun wixiid laydin faray qaaluu waxay yidhaahdeen udcu noo bari lanaa annaka rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha noo caddeeye lanaa annaka maa lownuhaa midabkeedu muxuu yahay qaala waxa uu ku yidhi muuse innahu alla yaquulu waxa uu idin leeyahay innahaa baqaratun waa sac sacaasoo safraa'u cawlan ama waxa weeyaan huruud ah kaasoo faaqicun huruuddiisu ay darantaho shadiid ay tahay macnaha waa huruud ama cawlaan saafi ah oo midab kale aanu ku dhex jirin waxa weeyaan huruuddaasoo faaqicun uu daran yahay lownuhaa midabkeedii oo saafi wax kale aanu barxin uu yahay taasoo tasuru faraxti gelinaysa annaadiriina kuwa eegayee arkaya may joogsan qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaa noo bari yubayinha noo caddeeya lanaa annaka maa hiya maxay tahay ina albaqara lo-di tashaabaha way saakaaya ekaati calaynaa baqaratun sac baynu lahayn albaqarana lo-di oo waa maxay waa asmaada mufradkooda iyo jamacooda ta'daa lagu kala saaro yacni waxaa lagu kala farqiyaa mufradka iyo jamaca ta'daa marbuutada ah oo baqaratun waa sacii keliyaha baqarunna waa lo-dii badnayd tamratun waa xaba timira tamrunna waa timirtii badnayd shajaratun waa halgeed shajarunna waa dhirtii marka maxaa mufrad iyo majmuuc udhexeeyaba ta'daas marka albaqara waa lo-dii ina albaqara lo-dii tashaabaha waa isaga kaaya ekaati calaynaa annaka wa inaa anagu in shaa allahu ilaahay haddii uu doonana lamuhtaduuna in shaa allahu wayna soo martay yacni mafcuulkeeda inta badan laaxiqa laga fahmaa waxaa ka dambeeya marka hidaayadaasa laga fahmayaa oo waxa weeyaan in shaa allahu hidaayatana hanuunkayaga allah hadduu doono hee lamuhtaduuna kuwa ku hanuunayaanu nahay oo macnaha sacaana loo diray cayntiisa iyo laftiisa waanu garan oo waanu gowrici weeye qaala waxa uu ku yidhi markaa muuse inahu alleh yaquulu waxau idin leeyahay inahaa iyadu baqaratun sac weeyi sacaasoo laa daluulun mid lagu duleeyey shaqo aan ahayn tuhiiru larda taasoo aan ahayn walaa tuhiiru larda arlada mid qodaysana aan ahayn walaa tasqi lxarha beeraha mid waraabinasana aan ahayn oo tuhiirudaana nafyigaa hore laa daluuluntunbay la socotaa oo walaa tuhiiru larda walaa tasqi lxarha waa midaan shaqo lagu dulayn oo beerana aan waraabinayn dhulna aan qodayn taasoo musallamatun laga nabadgeliye ceeb iyo iin iyo nuqsaan oo dhan taasoo laa shiyata barna fiiha dhexdeeda aanay ahaynoo wax astaan ama calaamad ama bar keliya oo madow ama midab kale aan lahayn oo laa shiyata fiiha waa faaqicun lownuhaadi waa saafi aan wax kala barxin qaaluu waxay yidhaahdeen alaana hadda ayaa ji'ta la timid muusow bilxaqi xaqi waa markay daaleen ee gidaar walba ka soo go-een muuse markii horeba wuu la yimide laakiin iyagunbaa istaaliyo iyagana waa la daaliyey waayo aljazaau min jinsi alcamal man shadada shudid ruuxa hadduu wax isku adkeeyo waa lagu adkeeyaa uun marka waxay yidhahdeen alaana hadda imika ayaad ji'ta bilxaqi haddaad xaqii la timid oo fadabaxuu fadabaxuuhaa dabeed waa gowraceen sici wamaa kaaduu kumanay sigan yafcaluuna inay sameeyaan oo macnaha waxabay ku dhowaadeen inaanay samaynba oo la seejiyo ayay ku sigteen weeyaan macnuhu haadihi alaayaat khulaasadoodu waxa weeye dee qisadan waxa weeyaan sacan waa qisatu lbaqara wamaa fiiha min alcibar sacaa la yidhi gowraca iyo waxa cibre ku jirta lagu waantoobo wax lagu qaato iyo canaadu lyahuud wa suu adabihim maca nebiyihim iyo madaxadaygii yahuudeed iyo edabdaraday nebi muuse kula dhaqmayeen waxay culimmadu yidhaahdeen markii la yidhi markuu ku yidhi muuse in allaha yaamurakum an tadbaxuu baqaratan waa nakiro nakiradaasi fii siyaaqi lihbaat waa mulaq waxay ku rumoobi lahayd ilan waa ilaaq oo lama qaydine sac kastoo kasoo horbaxo wadadaa maraya hadday gowrici lahaayeen waa ku dhammaan lahayd oo way ansixi lahayd laakiin maxay sameeyeen iyagii baa isku adkeeyey oo yidhi midabkeedu waa maxay da-deedu waa maxay xaalkeedu waa maxay dabeed maxaa iyagana lagu abaalmariyey waxay sameeyeen wax la jinsi ah oo waa maxay dee way adkeeyeen soo maaha waa lagu adkeeyey ilaa ay ku dhowaadeenba inay gaari waayaan ibnu cabaas waxau yidhi wa inaa in shaa allahu lamuhtaduun haddaanay istinoon oo in shaa allah hudaa aanay odhan lahayn weligood may gaadheen oo may gowraceen laakiin maxay isku daba qabteen wa innaa in shaa allaahu lamuhtaduuna markaasay ku hanuuneen waxaana ka muuqata udcu lanaa rabbakada ay ku celcelinayaan dee nooc su ladab mar keliya ma odhanayaan rabbana alla waxaa yihi wadkuruu xusay id waagii qaala muusa muuse uu ku yidhi liqowmii reetolkii in allaha alla yaamurakum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac qaaluu markaa waxay yidhaahdeen atattakidunaa ma waxaad naga yeelanaysaa huzuwa ay mahzuwa ma kuwa lagu jees jeesoo lagu dheeldheelo ayaad naga dhiganaysaa qaala waxau yihi muuse acuudu billaah ilaahay baan ka magan gelayaa an akuuna inaan ka mid noqdo min aljaahiliin kuwa wax magaratada ah waayo jeesjeeska iyo istihzaagu waa sifatuljaahiliin taana allan ka magan galay qaaluu waxay yidhaahdeen udcu noo bari lanaa anaka rabbaka rabbiga yubayin hanoo caddeeya lanaa anaka maa hiya maxay tahay baqaradani qaala waxa uu ku yihi muuse inahu alla yaquulu waxa uu idin leeyahay inahaa iyadu baqaratun sac weeyi sacaasoo laa faaridun mid weyn oo ilka dhacsade aan ahayn walaa bikrun qaalin yarna aan ahayn taasoo cawaanun u dhaxaysa bayna daalik labadaa da-ood dhexdooda mid weynna ma aha mid yarna ma aha waa dhexdhexaad ee fafcaluu sameeya maa tu'maruuna waxa laydin faray qaaluu waxay yidhaahdeen udcu noo bari lanaa anaka rabbaka rabbiga yubayin ha noo caddeeyo lanaa anaka maa lownuhaa midabkeedu waa maxay ha noo caddeeyo qaala waxa uu yidhi muuse inahu alleh yaquulu waxau idin leeyahay inahaa iyadu baqaratun sac weeyi sacaasoo safraau huruud ah ama cawlaan huruuddaasoo faaqicun uu daran yahay lownuhaa midabkeeduyo huruud saafi oon wax kala badhxin taasoo tasuru faraxti gelinaysa annaadiriina kuwa eegaya markaa faaqicun waa shadiidu sufra huruuddeedu ay daran tahay wax kale aan u dheegin qaaluu waxay idhaahdeen udcu noo bari lanaa anaka rabbaka rabbigaa yubayinha noo caddeeya lanaa anaka maa hiya maxay tahay sacni ina albaqara waayo lo-dii tashaabaha waa isaakaaya kaati calaynaa anaka wa inaa anagu in shaa allahu alla hadduu doono hidaayatana hanuunka yaga lamuhtaduuna kuwa ku hanuunayaanu nahay in shaa allahu waanu ku hanuuniye oo waanu heliye bal hadda noo sheeg qaala waxau muuse ku yidhi inahu alleh yaquulu waxa uu leeyahy inahaa iyadu baqaratun sac weeyi sacaasoo laa daluulun mid lagu duleeyo lagu leyliyey shaqo aan ahayn tuhiiru larda taasoo aan ahayn mid arlada qodaysa walaa tasqi lxarha beeraha mid waraabinasana aan ahayn taasoo musallamatun laga nabadgeliyey iin iyo ceeb oo dhan taasoo laashiyata wax calaamad ama bar ihi aanay ku sugnayn fiihaa dhexdeeda oo midab huruudoo saafi ah oon hal calaamad dhibic yarna aan lahayn qaaluu waxay yidhahdeen alaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi xaqii oo fadabaxuuhaa way gowraceen markaasicii wamaa kaaduu kumanay sigan yafcaluuna inay sameeyaan macnaha waxay ku dhowaadeen inay samaynba waayaan laakiin markii u dambeysay ay sameeyeen waid qataltum nafsa fadaaratum fiiha wallaahu mukhrijum maa kuntum taktumuun wadkuruu xusa id waagii qataltum aad disheen nafsan naf haddaba qatligani waa kii sababtiisaba sacan ku gowraca la yidhi oo yacnii iyagu dhexdooda reer banu israa'iil qof bay iska dileen qofkay iska dileenna qaatilkii way sheegi waayeenoo way isku tuurtuureen idinkaa diliya idinkaa dilay marka si loo caddeeyo ciddii dishay ayaaba sacan gowriciisa loo amray iyaguna waa ka warwareegeen oo dee fadeexad bay ka baqanayeen alla waxau yihi markaa wadkuruu xusay id waagii qataltum aa iska disheen nafsan naf qof idinka idinka mid ah oo fadaara'tum aada isku tuurtuurteen fiihaa naftii aada disheen yacni waxa weeyaan mudaaraadku waa mudaafaca qolaba qolada kale ay ku tuurtay idinkaa diliya idinkaa dilay walxaalna aada isku tuurtuurteen oo ku doodeen dilkaa allaahu alle mukhrijun uu yahay kii soo bixinaya ee muujinaya maa kii kuntuma ahaydeen taktumuuna kuwa qariya waxaa qarinayseen iyadoo ilaahay muujin doono ayaa isku tuurtuurteen oo qariseen idinku oo faqulnaa dabeed waxaanu idinku nidhi idribuuhu meydkii ku dhufta damiirka mudakarkii wuxuu noqonayaa maqtuulka oo dee mudakar ah oo fadribu faqulnaa waxaanu idinku nidhi idribuu ku dhufta hu maqtuulkii la dilay bibacdihaa baqaradii ama sacii aada gowracdeen hilibkeeda barh ka mid a kii la dilay ku dhufta kadaalik haddaba sidaasoo kale sida kaa ilaahay u soo nooleeyey ayaa yuxyi illaahu alla u nooleeya almowtaa kuwii dhintay oo wayuriikum uu idiin tusinayaa aayaati aayaadkiisa lacallakum tacqiluun si aad wax u fahamtaan oo u garataan uma qasad dabeed waa qallashay quluubukum qalbiyadiinnii waa nimankii markaa lala hadlaayey uma qasad quluubukum qalbiyadiinna waa qallashay min bacdi daalik intaa dabadeed yacnii intii waxa weeyaan aayaadkaa laydin tusay dabadeed ee aa aragteen waxa weeyaan in uu soo noolaaday oo uu hadlay oo uu yidhi kaasaa i dilay iyadoo aayadda intaa leeg laydin tusay ayaa haddana qalbigiinni uu qalalay oo fahya quluubtiinnu kal xijaarati dhagaxaanto kaleba weeye aw ashaddu ama waabay ka daran tahay qaswatan xagga qallaylka awda ama bimacnaa bal ka dhigo waxaad tidhaahdaa bal iskaba dhaaf dhagaxaanta ka kaalayo bashu waa idraab hadalkii horea laga guuraya oo laga jeedsanayaa bal iskabadaa dhagaxaantaoo ka kaalayo ashaddu waabay ka daran tahay dhagaxaanta qaswatan xagga qallaylka waina min alxijaarati oo maxay dhagaxaanta uga qallalan tahay dee sifaadkan dhagaxaanta baleeg waina min alxijaarati dhagaxaantii waxaa ka mid ah lamaa mid yatafajaru uu kasoo burqado minhu isaga alanhaaru webiyadu waa min tacbiiri اlmaxali wa iraadati اlxaali maxalkiibaa la cabiroo la tilmaamay waxaana loo jeedaa wixii dhexdiisa dhacayo biyihii qulqulayee marayey oo webigu waa majra almaa halka biyuhu ay dareerayaan ay qulqulayaan waxaa loo jeedaana waa biyaha laftoodii ee soo burqaday wa ina minhaa waxa ka mida dhagaxaantii lamaa mid kaasoo yashaqaqu dildilaacaya oo fa yakhruju uu ka soo baxayo minhu isaga xaggiisa almaa-u biyo ay ka soo baxayaan wa ina minhaa dhagaxaantii waxaa ka mid ah lamaa mid yahbitu soo daadegayo xagga sare ka soo dhacaya min khashyat illaah ilaahay cabsidiisa darteed la soo dhacaya inuu iska soo dhacay hamoode khashya allo la soo dhacay wama allaahu allana ma ahaanin bikaafilin kii moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanna ilaahay ma moogana ee waa og yahay waanu arkayaa qisadani waxa weeye intay nin iska dileen ayay ku murmeen oo ku doodeen idinkaa diliye idinkaa dilay marka ilaahay si uu u muujiyo ciddii dishay ayaa sacan gowraceeda loo amray sicii markay gowraceen waxaa la amray sicii hilibkiisii barh ka mid a inay meydkii ku dhuftaan barhkaasi wuxuu doona ha noqdo culimada qoloba waxbay ku sheegtaa laakiin mar haddaan laynoo cayimin waxba tacyinkiisa faa'iida inoogu xasili mayso oo muhiimku waxa weeyi uun hilibkii sacaa wax ka mid ah inay ku dhufteen meydkii dabeed intuu soo toosay uu yidhi waa kaa qaatilkii i dilay kadibna uu waxa weeyaan dhimashadiisii ku noqday marka waa aayad wax lagu tusinayey inay ku waantoobaana wax ku qaataan waxaa taa loogu soo daliil qabsadoo ilaahay ugu soo halqabsadoo uu yidhi kadaalika yuxyi illaahu lmowtaa kaa dhintee la soo nooleeyey idinkoo arkaya indhihii nooshana sidaasoo kale ayaa dadkii dhintayna ilaahay dib u soo noolayn doonaa oo dee waa daliilulbacti wannushuur isa soo celinta dambe ayay astaan iyo daliil u tahay cad oo ay arkayaan ilaahay waxa uu tilmaamay waxaasoo aayaada iyagoo arkay haddana qalbigoodii inuu qallalay oy waxba ku qaadan waayeen aayaadkan maqsuudka ugu weynee laga qaadanayaa waxa weeye bayaanu shiddati qaswati quluubi alyahuud caddaynta la caddeeyey nimanka yahuudeed qalbigoodu siduu u qalalaa ee weliba u adkaa ilaa maantana waa sifada ka muuqata jixin jix iyo raxmad iyo naxariisi agtooda ma soo marto marka taasaa ka muuqata uma qasad quluubukum min bacdi dalik waxa alla uu tilmaamay in qalbiyadoodaasi ay xataa dhagaxaanta ka daran yihiin waayo dhagaxaantu dee jixin jix iyo dabacbaabay leeyihiin oo dee qaar baa dildilaaco biyo ka soo burqadaan qaar baa meelo sare ka soo hoobanaya oo ka soo dhacaya waa nooc dabaca cabsi ilaahay darteed waxaana la yidhi quluubtooda waxaa dhagaxaan loogu matelay oo xadiid loogu mateli waaye lianna alxajara ashaddu min alxadiid dhagaxaa ka daran xadiidka birta xadiidku dabka marka la geliyo miyaanay dhalaalin oon la farsamayn oo waxyaabo kale laga dhigin dee dhagax weligaaba geli dhalaali maayo marka adayga dhagaxa ka adayg badan xadiidka sidaasaa loo yidhi quluubtoodu waa dhagaxaan bal waabay ka sii daran tahay waxa aynu ka qaadananaa aayaadkan dee dadka muuminiintuna qaswatulquluubka inay ka digtoonaadaan oo iska ilaaliyaan waayo waxyaabaha lagu halaagsamo weeye fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah waxaa halaag loogu dhacaa waa qalbi qalal marka quluubteenna inaynu qoyno oo qalaylka aynu ka ilaalino waxa ugu weyne lagu qalaalaana dee waa dunuubta iyo macaasida iyo mukhaalafaadka kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa quluubta daxalka iyo mirirhka ku sameeya waa dunuubta iyo macaasida la samaynayo alla waxau ihi wadkuruu xusa id waagii qataltum aa iska disheen nafsan naf oo fadaara'tum dabadeed aada isku tuurtuurteen fiihaa naftii la dilay idinkaa diliyo idinkaa dilay walxaalna aada isku tuurtuurteen allaahu alle uu yahay mukhrijun kii soo bixin doona ee muujinaya maa kii kuntum ahaydeen tagtumuuna kuwa qariya oo faqulnaa dabeedaannu idinku nidhi idribuuhu meydkii ku dhufta maqtuulkii la dilay ku dhufta bibacdihaa sacii la gowracay hilibkeedii barh ka mida kii la dilay ku dhufta kadaalik markaa waa ku dhufteen oo meesha waxa u qadaran dee fadarabuu bihi waanu soo noolaaday alla waxau ihi markaa kadaalik ay kadaalika alixyaa soo noolayntaa kaa aanu soo noolaynay oo kale ayaa yuxyi llaahu ilaahay u nooleeya almowtaa kuwii dhintay oo wayuriikum uu idiin tusinayaa aayaati aayaadkiisa lacallakum tacqiluuna si aad u garataan oo wax u fahamtaan allah waxau ihi uma qasad dabeed way qallashay quluubukum qalbiyadiinnii min bacdi daalika intaa dabadeed aayaadkaa iyadoo laydin tusay haddana kadib ayaa qalbigiinnii qallalay oo fahya iyadu kal xijaarati waa dhagaxaan oo kale aw ashaddu bal kaba kaale dhagaxaanta eh ashaddu waa ka daran tahay dhagaxaanta qaswatan xagga qallaylka wa inna min alxijaarati dhagaxaanta waxaa ka mid ah lamaa mid yatafajaru uu ka soo burqado minhu isaga alanhaaru ay maa lanhaar biyihii webiyadoo kale ay ka soo burqanayaan marka waa min tacbiiri اlmaxali wairaadaة اlxaal waina minhaa dhagaxaantii waxa ka mid ah lamaa mid yashaqaqu dildilaaca oo fayakhruju uu ka soo baxo minhu isaga almaa biyo ay ka soo baxaan waina minhaa dhagaxaantii waxa ka mid ah lamaa mid yahbitu ka soo dego ka soo dhaca meel sare min khashyaة اllaah ilaahay cabsidiisa darteed la soo daata oo la soo dhaca wama allaahu allana ma ahaanin bigaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaanna ilaahay ma moogane iska ilaaliyo alla ka baqa wallahu subxaanah wa tacala aclam